kana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa inoo haya
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdilqaadir sheekh maxamed oo ah qoraaga buug cusub oo dhowaan lagu soo bandhigay magaalada tan london oo loogu magacdaray lafagurka mahmaahyada iyo murtida soomaalida kusoo dhowo marka hore barnaamijka cabdiqaadir
waad mahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay waana ku dhowahay
waayahay haddii marka ugu horeysaba bal aad sharaxdo buuggan iyo waxa kugu dhaliyey inaad qorto adeerow buuggan waxaa igu dhaliyey markaan arkay dhaqankii soomaalida oo gadoomay oo tasoobay oo laga tegay oo facebook iyo walaalihii ay ay ciidda ku rogeen ayaa ficil ay qabatay marka waxaan jeclaystay inaan dhaqankii soomaalida aan dib u baadi goobo oo aan da'yartana si ay u bartaan dadkii waaweynaana uu xusuus ugu noqdo aan u soo saaro qoraal ku fadhiya mahmaahyadii soomaalida oo mahmahyada soomaaliduna ay yihiin kuwa af soomaaligaba sidiisaba saldhigga iyo hoggaanka u ah inaan u diyaariyo buug waxaa ku saabsan oo da'yartuna barato da'weyntuna ay dib u xusuusato arrintaasaa igu dhalisay waayahay waa usoo noqon doonaa arrintaad ka dhawaajisay ee baraha bulshada iyo sida af soomaaliga mararka qaarkood awooddiisii ama tayadiisii aan aan aan loogu isticmaalin laakiin haddii bal aad eegto mahmahyada iyo murtida soomaalida dad badan waxaa laga yaabaa inay wada fahmi karaan laakiin inaad haddana qorto oo aad sharaxdo mahmaah walba iyo murti walba waxa ay ku timid maxay kugu qaadatay wakti badan bay igu qaadatay maxaa yeelay hawl sahlan ma aha mahmahyo aada u tira badan oon filayo hadda anugu maana kow laba odhanine inay ilaa kunka dardarayaan aan filayo ayaan soo diyaariyey waxaan anugu dusha ka iqiinay waxaan meelaha ka soo dhegadhegeeyey iyo wixii aan xataa dad kale la kaashadayba nin la yidhaahda xadiis cabdinuur oo aan adeer u ahay ayaa isaguna mahmaahyada ila soo ururiya oo meela ka soo guray marka waxaa markii aan isu keenay oo shaqo sahlan aan ahayn wakhti bay igu qaadatay aan yarayn ugu dambayntiina waan ku guulaystay inaan soo saaro buug magaciisa la yidhaha waa sa aadba u magacdhowda ee lafagurka murtida iyo mahmaahyada soomaalida oo kelmadda lafagurka macnaheedu uu yahay yacni dhexgalka iyo faaqidaadda maxaa yeelay mahmaahyaha soomaalida badankoodu haddayna kulligoodba wada ahayn waa sarbeeb oo dadkuma wada fahmayaan oo mahmaah waliba waxay u baahan tahay in la lafaguro oo hoos liis loo sii galo oo lasii sharxo marka waktiga igu qaadatay wakti yar buunan ahayn
waayahay intaan buugga akhrinayay waxaan ku arkay inay murti tahay ayaan filayaa nin aan mahmaahin codkar ma ahan marka haddii aad eegto murtidaas oo kale marka lafagur aad ku samaysay maxay ku timid waxa weeye sideedaba mahmaahdu hadalka aad jeedinaysa ayay waxay u tahay tiirar uu isku taago masalan markii meel laga doodayo oy ragsooda isdaraan oy xaajoonayaan xaajadaasi noocay dooniba ha ahaatee ama tug isu gardhigashaa ha noqoto ama xidid ha noqoto waxay dooni ha noqotee labada nin ee iska soo horjeedee midbar heer u hadlayo hadduu ninka hore hadlay uu hadal dheer akhriyo uu si kasta u wanaajiyo uu si kasta u ficleeyo mar hadduuna mahmaah ku darin ka dambe ee mahmaahyada laba saddex mahmaahood iska daba tuurunbaa unbaa wixiisii dhulka ku masaxa hadalka ku toosisaa mahmaahna sideedaba macnaheedu waxaa weeye barnaamij aad u ballaaran oo fara badan oo muddo dheer laga sheekayn lahaa ayay mar keliya soo koobtaa waa kelmad keliya hoo yar oo gaaban oo sheeko badaan oo ballaaran soo koobaysa weeye marka ninka odhanaya maxaa dhahdaaye mahmaahdu kaan mahmaahda odhanaynin buu ka aftahansan yahay sidaas daraaddeed nimaan mahmaahini aftahan ma aha meeshaasay ku baxday waa gartay marka mahmaahdu marka micnaheeda waa in qofka uu yahay aftahan iyo inuu yahay codkar haa inuu codkar yahu aftahan yahay wayo oo uu laba saddex mahmaahood iska wada daba tuuri karo oo haddii kale dee hadalkiisii hadal iska taxan oo ruux waliba akhrihi kara umuu noqon laakiin mahmaahdu waa midig iyo bidix baad shalleecday marba gees baad u eegtay waxaagii baad isku soo duma riday hadalkaagiibay isugu kaa toostoosinaysaa
waa gartay mahmahyaha qaarkood booga aad ku soo bandhigtay adiga shaksi ahaantaada maxaad ka xasuusataa oo aad isleedahay waad ugu jeceshahay hal iyo laba mahmaha mahmahyada buuggan aan kusoo bandhigay waxaa kamid a horta sideedaba mahmahyadu mahmahyada soomaalidu diinta unbay yay la shaqeeyaan diinta islaamka ee ummadda soomaalidu haysato maxaa yeelay mahmaahda soomaalidu ama wax xun unbay kaaga digaysaa ama wax wanaagsan unbay ku faraysaa masalan mahmaahbaa waxay odhanhaysaa aan wada hadallo waa aan heshiino kelmaddaasoo macnaheedu uu yahay sideedaba hadday dad wax isku qabtaan ama laba shaksi ha noqdeen ama laba guruub ha noqdeen ama xataa laba qabiil ha noqdeene haddii aan la wada hadlin oon waxa labadaa meelood ka dhexeeya aan hadal lagu gorfayno rag shilb culusi ayna u shilbalaabanin haddee wixii ku xigee dambe waa gacanka hadaluun marka mahmaahdani waxay leedahay aan wada hadalno waa aan heshiino mar haddii la wada hadlo dadkaa wada hadlaya dockayeer kastaa ha ku jiro seeflabood kastaa ha ku jiro si xun u hadlab kastaa ha ku jiro mar haddii hadal loo fadhiisto oo kuwaas aan hadda magacyadooda sheeg sheegay muddada unbay dheereeyaane markii meesha rag odayaalo ah waxgaralkii joogaan sheekada ma soo xidi karaan laakiin timekay kugu dheereen oo sheeko wanaagsan oo si fiican u socotay markuu mid dockayeeri uu hadalkii dhinac u qalloociyo marka waxaa weeyaane sheekadii baa dib loogu noqon oo dib loo sixo wakhtiga yar dheeraan laakiin kama dambaysa dad wada hadlay way uun heshiin arrintaasina waxay dani ugu jirtaa waa arrin bulshada soomaalida iyo bulsho kastaba dani ugu jirta oo wada hadalku dhibkii jiray buu yuu tirtiraa u masaxaa marka waa mahmaah aad iyo aad u qiimo badan oo qaali aho bulshada dani ugu jirta weeye mahmaah kale waxay odhanaysaa adoo nabad haysta balaayo looma yeedho macnaha waxaa weeyaan mar haddaad nabad ku daaqsanayso ood ku caanamaalayso oo aad reer nabada dhaqanayso haddee waxaad balaayo ugu yeedhataaba waa waa waa aqalxumo un weeye way jiraan dad baasoo seeflabooda oo oo ama dara gaara ku wata noocan maxaa dhaahdaaye wax qasida iyo balaayo raadinta ah ama qabyaaladii u geysa way jirta way jiraane laakiin sideedaba mar haddaad nabad ku joogta meel inaad maxaa dhaahdaaye aad dhib raadsataay haddee dankuumaha adiga iyo bulshada aad la nooshahay ee aad ku dhex jirta toona mahmaa kale waxay odhanaysaa af daboolan reexamarkaa ku mahmaaha mahmaahyadan bowgan ku qorani gobollada soomaalida oo dhan hataa afka reexaweynta way ku qoran yihiin iyo afka reebariga iyo af kasta mahmaahdanoo af reexamani waxay odhanaysaa af daboolani dahab waaye bay odhanaysaa af daboolani dahab waaye dadka reexamarka sidoodaba dad hadal badan ma aha oo dad gardarro badan ma aha oo dad dadka maaga oo dhacdhacle ma aha marka af daboolani dahab waaye waa hadal qiimo badan weeye inaad iska aamusnaato rasuulkuna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaame man kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut allaha kariimka subxaanahu wa tacaala iyo yowmal aakhiraha ruuxa rumaysani ama wax khayr ruuxuna ha ku hadlo ama ha iska aamusnaado marka haddii aad aamusan tahay sidaadaba dadka aad markaa la fadhido ayaad xigmadooda dhuuxaysaa oo ruux waliba wuxuu yahay baad fahmaysaa iyo wuxuu aaminsan yahay laakiin ruuxu aamusanin inama fahma wuxuu yahay marka sidaas daraaddeed buu afka daboolanee aamusani uu dahab yahay u mahmaahdiina halkaas iyaduna ayay ku aroortaa iyaduna waxay odhanaysaa waxay odhanaysaa banaankiisa mare maradiisa xanan ma qabsado waa bal hadda fiiri mahmaahda qiimaheeda macnaheeda waxaa weeyaan haddaad adigu dadka nabadgeliso adna waad nabadgelaysaa weeye waayahay waayahay waa mahadsantahay cabdiqaadir xanan ma qabsado waa mahadsantahay ma qabsatana waa la yidhaahdaa marka mahmaahyada way tiro badan yihiin waxaa waaya aan u soo noqono arrinta aad ka dhawaajisay buugan akhriya unbaana u fahmi doonaa waa mahadsan tahay arrinta aad ka dhawaajisay ee ah in mararka qaarkood aad ku niyad jebtid baraha bulshada iyo afkii soomaaliga heerka uu gaaray oo mararka qaarkood meeshii loo baahnaa aan joogin iyo markaad eegto guud ahaan dee qurbaha iyo dhalinyaro fara badan oo ay suuragal tahay in af soomaaliga uu ku adag yahay inay mahmaha fahmaan ba iskaba daaye maxaad isleedahay buggan uu kusoo kordhin karaa
waxaan isleeyahay horta sidiisaba dadka soomaalida ah mushkiladda haysataa waxaa weeya dad wax akhriya ma aha waxbay dhegaysataa soomaalidu waxbay dhegaysataa ruuxa ugu caqliyar iyo ruuxa ugu yar iyo iyo ruuxa kaba weynaadee waxaa ka gaboobay ruux kasta oo soomaaliya haddaad sheekaysataan intaasoo wax buu hebel muxuu lahaa ree hebel maxay hayaan sheekay dhegaysaa soomaalidu war bay dhegaysataa mooye wax ma akhriyaan balankoodu laakiin waxaan isleeyahay buuggani wuxuu ku soo kordhin karaa dadkan dambe ee daayarta ehe gadaal dhaladka ila wax waliba gadaal dhalad buu leeyahay ee facebookyadii iyo youtubyadii ay isku da-da yihiin ay isku waaga dhasheen dadkaas wax weyn buu u tari oo dee afkiiba si fiican uma yaqaaniin oy afkiibay ka baran oo dhaqankii hore ee soomaalida baran oo mahmaahayadan lama huraanka ay baranayaan dadkii hore ee waaweynaa ee ee anigoo kala ahaana ilin adigu hadda waanku aqaana daayarta gadaal dhaladkaaad ku jirtaaye waxaa weeyaane dadka waaweyna anigoo kalaana xusuusin bay u noqon oo dhaqankoodii uu iloobay uu afaf kale ku dhex khaldo hadda ayay xusuusin u noqon oo intuu ha ha yidhaahdo yo ilan afkeennii sidanuu ahaabuu odhan midda kale buuggani wuxuu ku qoran yahay afka soomaaliga ehe runta ee asalka ehe soomaalida asalka u leedahay ee weliba ka reer baadiyaha ah sababta oo ah afka reer magaalka afaf ajnabiga barxay oo dhex galay ingiliish iyo carabi iyo talyaani waxyaabo kalaa dhex galay laakiin afka reer baadiyahu siduu kusoo dhashay weeye marka waxaan wuxuu kusoo kordhinayaa dadka adayartii haddii ay akhriyaan wax badan bay ka faaid ka faa'idaysanoo ilan waxaa la yidhi carabtu waxay tidhahdaa kullu shayin yarjicu ilaa aslihi wax waliba asalkiisii buu noqdaa innaguna dee soomaali baan nahay oo waddankaa dooni joog meeshaa dooni ku dhalo afkaa dooniga kale aqoon soomaali un baa tahay soomaali waa soomaali un af soomaaliga ayaana soomaali lagu yahay wax kale soomaali laguma aha laakiin waxaa lagu kala duwan yahe magacyada loo kala sheegtaa waa afka weeye af soomaaligaynu soomaaliwaayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaga mooyidiisaba wuxuu yahay taas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey cabdiqaadir sheekh maxamed oo soo bandhigay dhowaan boog uu qoray oo loogu magacdaray lafagurka mahmaahyada iyo murtida soomaalida inta mar kale aynu kulmi doonna hadduu eebba hawooda lahayd ma waa ridwaan xaaji cabduulle idinle nabadgeliyo